kulanti wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa idil kiimba waa mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka barnaamijka caafimaadka ayaan aalaaba ku soo qaadanaa qodobo aan isleenahay waa kuwo xiise gelin kara ama waxtar u leh dadkana dhegaysanaya cudurka aan doonayo maanta inaan idinkugu qaadaa dhigaa waa cudurka neefta dad badanina ay u yaqaanaan asmada neefta ama asmada waa cudur qoto dheer oo ku dhaca hawamareenada sambabada habanwareennada ayuu ka dhigi karaa kuwo bararan haddii aad qabtid neef neefmareennada sambabadaada ayaa aada uga dareen badan kuwa caadiga ah waxyaabaha qaarkood ayaa waxyeelayn kara kuwaasoo gaarsiinaya xiiqleyn qufac xabadkaaga oo adkaada iyo neefta oo kugu adkaata waxyaabaha caadi ahaan kugu kicin kara neefta waxaa ka mid ah dufta xayawaanka cayayaanka yaryar ee guriga laga helo waxyaabaha geedaha ka soo baxa qiiqa sigaarka hawada qabow iyo bukashada xabadka calaamadaha ugu daran waxaa lagu yaqaanaa kusoo boodidda neefta ama xumaanshada neefta waxay kusoo boodidda neefta halis gelin kartaa noloshaada waxaana muhiim ah qofka markaaba in loola cararo dhakhtarka waa maxay haddaba calaamadaha lagu garan karaa cudurka neefta calaamadaha neefta waxaa ka mid ah neefta la-aanta xabadka oo adkaada xiiqleen iyo qufac gaar ahaan habeenkii xumaanshaha iyo inta ay soconaysa neefta aad ayay isu bedeli karaan mana la saadaalin karo waxay marmar sii xumaadaan habeenkii ama marka la sameeyo jimicsiga ama exerciska calaamadaha kusoo boodidda neefta ee aada u xun si dhaqso ah ayay isu sii xumaan karaan waxaa dhib noqonaysa in la neefsado ama in la hadlo wadna garaacistana waxaa laga yaabaa inay sii korodhaa bishimaha qofka iyo cidiyaha ayaa waxaa isbedeli kara kalarkooda iyagoo oo noqon kara kuwo buluuga maqaarka meelaha ku hareereysan xabadka iyo qoorta ayaa adkaan kara daloolada sanka qofka ayaa waxay noqon karaan kuwo sii weynaada si uu qofku isugu dayo inuu neef xoogle u jiito haddii aad qabtid calaamadaha kusoo boodidda xun ee neefta waa inaad caawinaad daaweyn ah isla markiiba raadsataa caadi ahaan calaamadaha bilowga ah ee kusoo boodidda xun ee neefta waxay bilaaban karaan si tartiib tartiib ah waxayna qaadan karaan lix saacadood ilaa afartan iyo sideed saacadood si ay usii xumaadaan qayb ka mid ah daaweynta neefta waa ogaanshaha waxay calaamadaha yihiin iyo tallaabo ka qaadidda sidii loo joojin lahaa in aysan sii xumaan haddaba maxaa sababa cudurka neefta neefta ma lahan hal sabab oo u gaar ah oo keenta waxaa jira xaalado kala duwan oo tabaruci karo inuu kugu dhaco cudurka neefta waxaa ka mid ah dabeecadda hidasidaha jirka ama cunto la cuno ama bay-adda ayaa sababi karta halisyada kale ee la ogyahay in lagu qaado cudurka neefta waxaa ka mid ah xubinta qoyska oo qaba neef xaaladaha alarjiga oo kale ama la neefsada qiiqa tubaakada marka la yaryahay gaar ahaan haddii hooyada sigaar cabi jirtay inta ay uurka lahayd waxaa calaamadaha neefta bilaabi kara waxyaabaha alarjiga keena sida geedaha cayayaanka yaryar ee guriga qiiqa sigaarka qiiqa alaabada kiimikada noocyada daawooyinka sida asbriinka ama kuwa loo yaqaana beder blockeriska ee loo isticmaala dhiikarka iyo wadna xanuunka waxyaabaha kale ee kugu kicin kara neefta waa bukashada ama welwelka oo zaa'id ah noocyo gaar ah oo cunto ah iyo xaalada gaar ah ee jawi sida hawada oo qabowaata qayb ka mid ah daaweynta neefta waa ogaanshaha waxyaabaha kicin kara neefta iyo kuwaasoo laga fogaado haddaba sidee lagu ogaan karaa cudurka neefta ama lagu baari karaa takhaatiirta guud ayaa caadi ahaan awoodi doona inuu baaro iyo ogaado cudurka neefta marka ay ku weydiiyaan calaamadahaaga baarahana xabadkaaga ama ay dhageystaan neefsashadaada ogaanshaha cudurka neefta waxaa caadi ahaan la xaqiijin karaa marka la isticmaalo dhowr tijaabo kan ugu caansan ee waa tijaabada sicirka ogaanshaha neefta xabsiga ugu dheer tijaabada neefta xabsiga ugu dheer waxaa lagu isticmaalaa qalab yar oo gacanta lagu qabto oo lagu magacaabo cabiraha neefta xabsiga ugu dheer af ingiriisigana lagu yiraahdo pig follow meter oo cabiraya inta ay tahay hawada aad ka saari karta sambabahaaga waxaana la akhrin doonaa natiijada tijaabada kadib waxaa lagu siin doonaa daawo oo neefta waxtar u leh wakhtiga gaaban marka la qaato daawada wakhtiga gaaban neefta waxtarka u leh waxaa la samayn doonaa tijaabo labaad haddii natiijada ay ka sarrayso kadib markii aad daawada neefta qaadatay taasi waxay xaqiijin doontaa inaad qabtid cudurka neefta iyo in kaleeto haddii ay calaamadaha neefta ay ka duwan yihiin kuwa caadiga ah ama aad qabtid calaamado dheeri ah waxaa lagu gudbin karaa qaybta x-rayga si aad raajo lagaaga qaado xabadka taasoo caddeyn karta in cudurka uu ku hayo ay yihiin ka neefta ama cudurro kaleeto haddaba cudurka neefta sidee lagu daaweyn karaa calaamadaha haddii calaamadaha neefta ay khafiif yihiin iyo joogto aysan ahayn waxaa lagu siin doonaa qalab leh hawada lagu dhuuqo af ingiriisigana lagu yiraahdo inheleris kaasoo ku jira daawada loo yaqaana bera two agonist oo wakhti yar wax ku tari karta daawadana ayaa waxaa loogu talagalay qofka inuu isticmaalo marka ay neefta ku dhegto hal jeer ama laba jeer inuu afkiisa ku buufiyo kadibna uu neefta isku celiyo toban second si ay daawadaasi u gaarto sanbabada daawadaasi ayaa waxaa loogu talagalay dadka in ay isticmaalaan wakhti kooban haddii neefta si joogto ah ay kuu qabato waxaa lagu siin doonaa in helar kale oo ku jiro daawooyinka magacooda la yiraahdo corticosteroidka ah waxaana caadi ahaan loogu talagalay daawooyinkan qofka neeftiisa ee caadiyan maalin kasta ay qabataa inuu daawooyinkan qaataa laba jeer maalintiiba isaga oo qaadanaya subaxii hal mar ama habeenkii hal mar haddii uu qofka uu leeyahay neefkusoo boodid halis ah waxaa lagama maarmaan ah qofkaasi inuu dhakhtarka islamarkiiba tago takhaatiirtana ayaa ka daaweyn karta cudurka haddaba cudurka neefta sidee baa looga hortagi karaa iska joojinta sigaar cabidda haddii aad tahay sigaar cabbe oo aad qabtid neefta waxaa sigaar cabidda hoos u dhigaysaa waxtarka daawada neefta waxayna iska dhaafidiisa caawinaysaa inuu hoos u dhigmo xumaanshaha iyo soo noqodka neefta marnaba ha ku agcabin sigaarka caruurta haddii caruurta lagu agcabo sigaarka waxay halis saa-id ah ku keeni kartaa inay caruurtaas neef qaadaan haddii uu cunugaagu qabo neef cabidda sigaaga agaarkooda wuxuu sii xumayn kartaa xaaladda uu ku sugan yahay cunugaaga ogow waxyaabaha kugu kicin kara neefta adigoo xusuusanaya markii ay neefsashadaada sii xumaato ama adigoo isticmaalaya qalabka cabiraadda neef xabsiga ugu dheer markii aad raashin cunto ama qaadato daawo oo aad malaynayso inuu kugu kicinayo neef kugu caawin doonaa xakameynta neeftaada si aad u samayso sidan waxaa lagaaga baahan yahay inaad cunto cunto caafimaad leh iyo inaad si joogto ah u samayso jimicsi dakhtarka guud awood u leeyahay inuu ku siiyo macluumaad iyo talooyin ku saabsan sidii aad cudurka naga hortegi lahayd inta aan barnaamijkan barnaamij la mid aan dib isku maqli doono anigoo cabdilaahi shiina waxaan idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambe xiise leh
dhegeystayaal intaa waxaa nagu dhawaaday barnaamijkii